أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto kelimad cusub oo ujeedinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab guddiga arrimaha dibadda koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey qodob ogolaanaya in maamulka washington uu si toos ah ula macaamilo maamul goboleedka ashaaldarirka somalilan askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay wadaan qorshe ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka ridada soomaaliya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu cirka isku sii shareeray madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa marar kale bahdilay kooxda murtada gurgurta isagoona qiriyay in dowlad aysan ka jirin soomaaliya maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ka hirgeliyey macad lagu baranayo culumta sharciga ah iyo midda maadiga ah ardayda markiiska umusalama ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada islaamiga bokool fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayadaasi ka qaybisay deegaankaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday inay baahin doonto kelimad cusub oo ujeedinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba arrimahaasi waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonto kelimad maqal iyo muuqaal ah oo ujeedinayo afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere kelimadan ayuu sheekha ka jeediyey xaflad ay ku qalinjibinayeen ciidamo ka tirsan mujaahidiinta oo ka qalinjibiyey mucaskarka een, sheekh maxamed mire raximahullah een, sheekha kelimadiisa oo maqal iyo muuqaal ah ayuu uga hadli doonaa een, arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay marxaladda isdifaacidda ee maanta ay wajahayaan muslimiinta wuxuu sidoo kale kelimadda sheekha kusoo qaadan doonaa een, dhibaatada xasuuqa ah iyo gaajaysiinta ay la kulmayaan walaalaheenna reer falastiin ee yuhuudda ay gumaadayaan waxa uu sidoo kale een, sheekh cali dheere kelimadiisa uga hadli doonaa een, fashilkii ku yimid halkii uu ku dambeeyey duulaankii murtadiintu ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga iyo fashilkii ku yimid duulaankaasi iyo in deegaanadii ay kusoo duuleen cadowga ay dib mujaahidiinta ula wareegeen waxa uu sidoo kale afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kelimadiisa uga hadli doonaa dhulboobka xaddhaafka ah ee xargaha goostay ee murtadiintu ay ka wadaan muqdisho ee ay ku boobayaan dhulka danta guud iyo sidoo kale dhulalka dadka shacabka ay degan yihiin ee muqdisho iyo arrimo kale ayuu sheekha uga hadli doonaa kelimadan kelimadan insha allahu tacaala saacadaha soo socda ayaa kataaib al ikhbaariya baahin doontaa iyadoona muuqaalkan sidoo kale kasoo muuqanayaan ciidankii mujaahidiinta ee ka qalinjibiyey mucaskarka sheekh maxamed mire raximahullah kelimadaasoo dhammaystiran insha allahu tacaala waxaad ku dhegeysan doontaan caawa barnaamijkeenna faafreebka wararka waad mahadsantahay ismaaciil guddiga arrimaha dibadda koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey qodob ogolaanaya in maamulka washington uu si toosa ula macaamilo maamul goboleedka ashaaldirirka somalilan guddiga arrimaha dibadda ee koongareeska dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa ansixiyey xeer labada xisbi ee dimuquraadiga iyo jamhuuriga ay si wadajir ah uga shaqeeyeen oo dib loogu habaynayo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka islamarkaana u ogolaanayo in maamulka washington uu si toos ah ula macaamili karo maamulka ashahadula dirirka ee somalilan xeerkan cusub oo si gaara u xoojinayaa xiriirka maraykanku la yeelanayo somalilan ayaa qayb ka ah xeer cusub oo dib loogu qaabaynayo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda siliibiyadda ee maraykanka maamulka washington ayuu xeerkaani farayaa inuu kala saaro somalilan iyo soomaaliya marka ay noqoto isku socodka iyo safarada iyo in la dhiirigeliyo in dadka maraykanku u safri karaan somalilan islamarkaana uu maraykanku xafiis diblomaasiyadeed ka furto magaalada hargeysa wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka ridada somalilan murtad cabdiraxmaan daahir aadan ayaa soo dhoweeyey tallaabadan cusub waxa uuna ku tilmaamay guul taariikhi ah oo albaabada u furi doonto xiriir hor leh oo si toos ah u dhex mari doono maamulada hargeysa iyo washington sharcigan ayaa haatan u gudbi doono guud ahaan golaha wakiilada ee dowladda kaafirada ee maraykanka si looga doodo islamarkaana loogu codeeyo waxaana haddii la meelmariyo usbuucyada soo socda uu gudbi doona aqalka sanadka madaxweynaha maraykanka saliibiga lagu magacaabo donald trump ayaa isna saacadihii lasoo dhaafay weerar afka ku qaaday kooxda ridada soomaaliya uuna sheegay in haba yaraatee wax dowlad ah aanay ka jirin guud ahaan soomaaliya isagoona maamulka gurguurtay ku sufieyey koox ku caanbaxday laaluushka tuugada iyo musuq maasuqa uu ka shanqariyey inay kaalinta koowaad ka galeen dunida oo dhan isku soo wada duubo xeerkan ayaa haddii ay meel mariyaan golayaasha daawuudka ee maraykanku la filayaa inuu wax badan ka bedeli doono mowqifkii hore ee maamulka washington uu kula dhaqmi jiray dowladda ridada ee soomaaliya islaamarkaana uu kala dhantaali doono awooddii waad mahadsantahay khaalid askar ka tirsan murtadiinta ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacaya magaalada caasimadda ee muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta fariisiin ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo ku yaala xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwa ee magaalada muqdisho qarax ayaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen ilaa afar askari kuwaasoo uu ku jiro taliyaha fariisiinka oo lagu magacaabo cabdisalaan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay inay wadaan qorshe ka dhan ah guddoomiyaha baarlamanka kooxda ridada soomaaliya xilli khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu cirka isku sii shareeray marwaan maxmed ayaa warbixino muurtaasi ku saabsan inoo haya murtad daahir amiin juusow oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in muddo bil ah uu golahaas u xiran yahay murtad xasan gurguurte wuxuu sheegay in xasan gurguurte iyo guddoonka golahaas oo aadan madoobe ugu horreeya ay xirteen golahaasa wuxuu sidoo kale tilmaamay inuu jiro cabsi laga qabo mooshinka xilka qaadista ah ay ka wadaan murtad xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta xildhibaanka murtadka ah ayaa dhanka kale sheegay inay wadaan qorshe ka dhan ah murtad aadan madoobe kaasoo ay qaadi doonaan haddii uu furi waayo kulammada baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya baarlamaanka wuxuu xiran yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud hadda guddoonna inaan qabin waa nasiib darra runtii waxay ahayd labaatan iyo kowdii bishii agoost inuu furmo ayay ahayd maanta kalfadhigii iyo baarlamaanka furmi lahaa afarta bilood socon lahaa in bil uu horta sidaas ku xirmo madaxweyne xasan sheikhaas uu xiran yahay iyo saxaabtiisa guddoonkii baarlamaankana de waxay iska noqdeen dad muxuu ahay madhalaysi ah oo iska muxuu ahay iska raaco muxuu ahay noloshooda gaarka ah iska raacdo dastuur maba jiraba madaxweynihii adhahayaad maqaylaysaan inuu maanta muwaadiniintii soomaaliyeed waddanka ma soo geli kartiina fiise ku soo gala la yidhaahdo aad iyo aad wax nasiib xumo u ah xasan sheekh waddanka dastuurka waa allaale ha yidhaahdo afgembi ha ku qabsado boqol iyo labaatanka mooshinka oo la sheegayo waa run waa jiraa yaa diidi kara waa sax waa jiraa aniga jesa waa saxex yaa diidi kara warreedha waa kuu sheegay xasan sheekh baarlamaanka ha xero dastuurka ha laalo ha yidhaahda waddankan aniga unbaa dikireeta ku magacaabayo wixindo abaabul waxaan wadnaa haddii baarlamaankaas maalinta labaatanka ee surmi waayo in dib daba aadamadoba baarlamaankaas aysan guddoomin laakiin aadamadoba daba baarlamaankaas ma guddoomin doono baarlamaanka furi waayo hadalka daahir amiin juusow oo ka tirsan golaha dawaaqiida ridada ayaa ku soo beegmaya xilli khilaaf ka dhex aroorsan kooxda ridada iyo xubnaha ka soo horjeeda uu cerka isku sii shareerayo waad mahadsantahay marwaan madaxweynaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa mar kale bahdilay kooxda murtad gurgurtay isagoona qiray in dowladaysan ka jirin soomaaliya siduu warbixintan ku faahfaahinaya walaalka bashiir muxidiin abu iman xilli isbedelo lama filaan ah iyo kuwa aan horey loo arag uu ka imaanayo siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyeed ah ee maraykanka hoos u dhac xoogganna uu ka imaanayo muhiimadda ay washington u leedahay qaaradda afrika ayaa wax badan la iska weydiinayaa xidhiirhka aan cagaha badan ku taagnayn ee maraykanku uu xilligan la leeyahay kooxda riddada oo labaatankii sano ee lasoo dhaafay hogaamiyaasheeda ay ku ilaalinayeen kursiga villa soomaaliya hogaamiyaha dowladda silibiyeed ah ee maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay hadal lama filaan ah ka sheegay warbaahinta kaas oo aanan farxad gelin hogaamiyaasha riddada xilli muddooyinkii dambe uu maraykanka hoos u dhigayey xidhiirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya nidaamka xasan gurgurte trump ayaa sheegay inaysan soomaaliya ka jirin wax dowlad dhexe isagoo gebi ahaanba dafiray sheegashada nidaamka riddada ee ah in iyagu ay matalaan dowladnimada soomaaliya isagoo intaa ku daray in xukuumadda muqdisho ka dhisan ay dalka u horseeday colaado iyo faqri wuxuu dhanka kale sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay tahay nidaamka ugu musuq maasuqa badan ee dunida ka jira waxuuna uu yidhi isagoo u jawaabayay ilhaan cumar oo ah haweenay asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya oo ka tirsan golaha koongareeska maraykanka dalka ilhaan cumar ay ka soo jeeda ee soomaaliya wuxuu la daalaadhacayaa dowlad dhexe oo daciif ah saboolnimo joogto ah gaajo argagixiso mar kale soo kacaysa burcadbadeed tobannaan sano oo dagaal sokeeya ah musuq maasuq iyo rabshado baahsan waxay ka soo jeedaa soomaaliya sidee bay yihiin hadda sidee dowladdoodu tahay madaxweyne ma leeyihiin golo wasiiro ma leeyihiin wax uun ma leeyihiin boolis ma leeyihiin waan jeclahay dadka ka yimaada meel aan waxba lahayn ayuu yidhi hogaamiyaha cutushka ah ee xilligan hogaamiya dowladda maraykanka hadalka ka soo yaray donald trump wuxuu imaanayaa iyadoo bilooyinkii lasoo dhaafay hogaamiyaha kooxda riddada murtad gurgurtay oo lala ballaaran u galay sidii uula kulmi lahaa madaxweynaha maraykanka isaga oo weliba bixiyey lacaga laaluushaha uu siiyey xildhibaanan ka tirsan xisbiga jamhuuriga bishan sebtembar ayaa lagu wadaa in murtad xasan sheekh maxamuud uu ka dego magaalada new york halkaasuu uga qaybgalayo shirka golaha gaalada qaramada midoobe bahdilaadda kaga timid trump ayaana ku soo aaday maalmo kadib inta uusan dalkaasi ka degin murtad guurgurte ayaa bilo ka hor warqad lasoo dusiyey waxa uu madaxweynaha maraykanka ugu hadiyadeeyey deked iyo saldhigyo ciidan oo ku yaala soomaaliya balse taasi ayaanan wax jawaaba ka bixin washington oo taa beddelkeeda markaan danaynayso inay wujuud ciidan ku yeelato waqooyiga si gaara deegaanada uu ka arrimiyo maamulka riddada ah ee somalilan la taliyaasha iyo saaxiibada gaarka ah ee trump ayaa hogaamiyaashan ku cadaadinaya in somalilan u aqoonsado dal madax bannaan uuna la yeesho xiriir toos ah kadib markii washington ay ka quusatay koonfurta soomaaliya iyo maamulada dabadhilfyada ah ee ka dhistay maraykanka ayaana diidan inuu bixiyo dhaqaalaha ku baxaa ciidamada kufaarta afrikaanta isagoo dhanka kala dhimay dhaqaalihii iyo taakuladii uu siin jiray maleeshiyaadka riddada ee danab maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa degmada jilib ka hirgeliyey machad lagu baranayo culumta sharciga iyo tan maadiga ah tafaasiisha warkani waxaa eegayaa cismaan axmed uubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay xaflad lagu furayey machad cusub kaas oo magaciisu yahay machadka alnibras laguna baran doono culuumta shareecada culuumta caafimaadka barashada ingiliishka iyo maadooyin kale xafladda lagu furayey machadka alnibras waxaa ka soo qayb galay culimo iyo macalimiin ka socotay bahda waxbarashada sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ahaa culimmadii ka qayb gashay furitaanka machadka ayaa ka hadlay ahmiyadda barashada cilmiga aqoon baa laisu gumaysanayaa ee aqoon aan la nibaano aqoontaasina ay noqoto mid aan inaga fogeynin rabbigeena rabbi inagu xiraysa maado walba oo la baranayo waxaa laga soo saari karaa ilaahay subxaana wa tacaala caqiidaa laga korogsan karaa marka waxaan u baahannahay wax kastoo aan baranayna horta inu ilaahay ugu dhowaano ay ka muuqato ardaygu inuu yahay arday meesha u socda la garan karo oo lagu arka ardaygii jaamacadda dhiganayay ama muwaaddaa baranayay majaalista cilmiga diiniga lagu baranayo masaajidda lagu cibaadaysanayo khayrkii inuu ka muuqdo qofkaas ayaa maaragtay calaamad u ah inay maadadaani tahay waxa uu baranaya wax rabbi ku xiraaya inay tahay risaalada qiimaheeda tusinaya rabbi calamadiisa baraya rasuulka qiimaha u nool yahay baraya u hayo wain min shayin ilaa cindanaa khazaa'inuh aqoon kasta iyo wax kastoo faa'iido leh rabbi baa haya rabbi baa inoo furaya aan rabbi weydiisanno machadka alnibras oo ah machadka cusub wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa qabanqaabadiisa iyo furitaankiisuba lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana sidoo kale dadkii furitaanka machadka soo dhoweeyey ka mid ah sheekh cumar xayaa kallaah ikhwaani barnaamijkan maanta aanu joogno maxadu nibraas litakhasasaat alcilmiya ay soo gudbiyeen walaalaha maktab tarbiya watacliim waxaan leenahay aada iyo aada baan ugu faraxsannahay waa wax noo baahnaa dadkii xalaqaadka iyo meelaha kale ay ku habsaamay ee duruusta aasaasiga aan helin marxalad lagu diyaarinhayo si ay daraasaadul culya u qaataan ama jaamacadda u haleelaan fursad in la siiyo waa juhuud aada iyo aada u wanaagsan oo qurux badan oo tajadud leh oo miisaan wanaagsan leh muwaadka gaarka ee haddana meesha lagu qoray ee layidhi takhasusaadku waxay ka kooban yihiin afartaa maado aada bay noo soo jiiteen haddaba yay noqon karaan